waad mahadsantay mudane cabdikariim madaxweynaha galmudug aad baad umahadsantay mudane waxaan doonaya marka ugu horeysa bal inaad faahfaahin kooban iga siisid safarka adiga iyo maanta xubno ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulkaaguba aad ku tagteen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxaad halkaasi kusoo aragteen way bismillahi raxmaan raxiim walaal waa mahadsan tahay safar gaaban ayaa maanta aniga iyo wasiirka gaashaandhiga iyo wafdi maamulka galmudug iyo maamulka federaalka ayaa waxaan ku tagnay magaalada ceelbuur safarka ujeedadiis waxay ahayd magaaladaas oo kamid ahayd magaaladii magaalooyinkii la xoreeyey inaan bal soo indheendheenno xaaladda dhabta ah magaalada ka jirta duruufta dadka ay ku nool yihiin ciidamada halkaa jooga isugu jira ciidamada amison iyo ciidamada dowladda intaba inaan soo aragno soo indheendheenno ayay ku saabsanaa run ahaantii magaaladaasi waxyaaba aada iyo aad aan nooga naxiyey ayaan kusoo aragnay waxyaabaaan kusoo aragnay waxaa ugu weynaa magaalada runtii muddadii lasoo dhaafay burbur aada u tiro badan iyo dayac aad u tiro badan iyo dadkii deegaanka deganaa oo magaalada intooda badan ka maqan ayaan runtii kusoo aragnay waxaan kusoo aragnay in adeegyadii aasaasiga aha ee magaaladaas oo dhan ay ka maqan yihiin oo ay ugu horeydo biyihii caafimaadkii waxbarashadii intaa waxaa kasii daray magaaladaasi haba yaraatee goob ganacsi oo ka furan ma laha magaaladu waxay ku jirtaa go-doon oo dhinac walba ahay ku jirtaa ganacsiga ma soo geli karo oo maaragtay nimanka shirwadayaasha ayaa meel walba u taagan runtii ciidamadii amison oo maaragtay meesha aan kula kulanay iyo ciidamada dowladda waxyaabahan kala hadlin waxaa ugu weynaa in magaalada go-doonka ay ku jirto iyo maaragta xayiraada ay ku jirta laga raro magaalada deegaanada u dhadhow iyo degmooyinkii tuulooyinka u dhow oo dhan ciidamada lagu baahiyo si magaalada ay usoo gaaraan shixnadaha ganacsi dadka deegaankana ay dib ugu soo laabtaan magaalada marka maxay macna ahaan ku fadhidaa ciidamadan wadajirka ee amison iyo dowladda ee meesha ku sugan mar haddii magaaladii ay godoon tahay dadna aanay deganayn maxay macna ku fadhidaa in magaalada ay ciidankan joogaan haddayna magaaladii keeni karayn adeeg ama dadkii aanay kusoo celin karin oo magaaladii aanay goodoonkii ka saari karayn wallahi waa midda aan ciidamada kala hadalnay fadhi dheer oo ciidamada aan la galnay oo ciidamada amison waxaa kaloo nala socda nasiib wanaag abaanduulaha ciidamada amison ee soomaaliya generaalkaasaa nala socday doob dheer iyo falanqeyn dheer runtii oon arrimahaas ka yeelanay waxaa runtii aan isla garanay inay lagama maarmaan tahay in ciidamada dowladda iyo ciidamada amison oo lasoo xoojiyahay intaba inay howlgallo deg dega ay qaadaan oo ay deegaanada ku hareereysan magaalada tuulooyinka iyo degmooyinka ku hareereysan si degdeg dib u xoreyn loogu sameeyo si magaaladaas iyo deegaanada kaleba ugu suura gasho in noloshii caadigeed ay kusoo laabato oo ay go-doonka ka baxaan waata laakiin cabdikariin magaaladaas keliya maaha magaalooyin badan baa jira wadanka ku yaala oo ciidamadan wadajirku intay qabsadaan go'doonkaasun ku jira oo dhibaato horle magaaladii ay gasho marka miyaanay loo qaateen ahayn hadallada dadka shacabka ka imanaya ee ah in ciidamadan meelahan qabsanaya ay xaaladii uga sii darayaan kolley waa uga daraya lama dhihi karo laakiin waa gaabis jira waana waxyaabaha mar walba dowladda dhexe iyo maamulada gobolada iyo ciidamada kala duwan ee amison mar walba laga wada hadlo waxaana rajeynayaa markani in fursadaha jira laga faa-iidaysto oo go-doomada jira ee magaalooyinka qaar ay go-doonsan yihiin in maaragtay meesha ay ka baxdo oo si deg deg ah dibu xoreyn baahsan loogu sameeyo deegaanadaas gaar ahaan anaga deegaanada galmudug ciidamada nada galmudug ciidamada dowladda dhexe intaba waxaan isku qaban qaabinaynaa sidii inta yaree harsan deegaanada galmudug ee gacanta al-shabaab ku harsan gacantooda looga saari lahaa waan rajeynaynaa marka iskaashi buuxa oo dhamaystiran oo annaga iyo ciidamada amison na dhex maraahay inay arrintaas ayadaa meesha ka saari doonto abaaraa ka jira deegaankaasi iminka aada soo booqatay iyo hareeraheeda mar haddii magaaladiina go-doon ay ku jirto abaarana ay jiraan dabcan dadku waxay qiyaasayaan in meeshaasi haddaan tallaabo deg dega la qaadan ay masiibo ku soo fool leedahay idinka markaad tagteen maanta maxaad damacsantihiin inaad u qabataan walaal runtii deegaanka intaan joogayna baaq baan u jeediyey dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya haddana anoo fursadan ka faa'iidaysanayay idaacaddiinan ayaan baaq ka jeedinayaa dadka halkaas aan kusoo arkay runtii waxay u baahan yihiin gurmad deg deg ah ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin waxqabad dhab ah oo dhinaca hay-adaha samafalka iyo maamulada kala duwan maamulkeena iyo maamulka dowladda dhexe annaga dhankeenna wax alla wixii facility iyo tashiilaad oan awoodi karno arrintaa iyada ah waan dardar gelinaynaa waxa ugu horeeya tillaabadan qaadi doono waxaa ka mid ah inaan maamul maaragtay si deg deg ah maamul deg deg aan ugu sameyno magaaladaasi in adeegyada lagama maarmaanka u ah sida biyaha iyo maaragtay iyo iyo caafimaadka iyo raashin gargaara sidii meesha lagu geyn lahaa intaba inaan ka shaqeyno dadka marka annaga iyo beesha caalamka iyo amison iskaashanayna insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan gurmud deg dega arrintaas iyo magaaladaas ugu samayn doonaa wa tahay haddii aan kaa weydiiyo su-aalo ku saabsan maamulkaaga iyo dhismihii maamulka ee golaha wasiirada dhowaan ku dhawaaqday maamulkaasi waxaad ku dhawaaqday markii aad heshiis la gashay ahlusunna xubno ka tirsan oo muqdisho ka yimid oo aad heshiis wada ku wada saxeateen cadaado dadku waxay leeyihiin cabdikariin heshiiskaasi uu la galay ahlusunnadaasi muqdisho ka timid maaha ahlusunnadii taladu ka go-aysay iyagu dee dhuusamareeb oo caasimadii maamulkaagana gacanta ku haya walaa horta aan kusaxo ahlusunnada aan heshiiska la galnay ahlusunna muqdisho ka timid maahe waa ahlusunnadii deegaanka madaxda ka ahayd waa ahlusunnadii deegaanka maamuleysay waa ahlusunnadii siyaasiyiinta u ahayd ahlu sunnada gobolada dhexe sheekh ibraahim guureeyo waa ninkii saxiixay heshiiskii maamulka gobolada dhexe lagu sameynayay magaca ahlu sunna ninkii u saxiixay waa ninkii golayaasha ahlu sunna madaxda ka ahaa sheekh cumar sheekh cabdulqaadir waa ninkii golaha shuurada ama baarlamaanka ahlu sunna waljamaaca ninkii madaxda ka ahaa macalin maxamed ama macalin alif wuxuu ahaa ninkii guddiga fulinta ee ahlu sunna madaxda ka ahaa marka madaxdii dhabta ahayd iyo siyaasiyiintii dhabta ahayd ee ahlu sunna ayay ahaayeen dadka heshiiska aan la saxanay dad xamar ka yimid ee aan haba yaraatay ahlu sunno shuquul ku lahayn midna ma aysan ahayn waxaan kaloo rabaa walaal inaan kuu sheego nimankaas ayaga ah maadaama ay dadkii nabadda iyo wanaagga marwad inay qaataan diyaarka u ahaa ee ahaayeen sabeeni inay maamul meesha uu ka dhismo haddaan kuwaas la soo dhaweynin oo maamulka lagu soo darin haddee waxay macnaheeda noqonaysaa ninkii qori wata keliya in la dhiileeyiyo haddii marka kuwa qoraha wata keliya aan la heshiino kuwaasna aan heshiisa aanan la gelin ayaga qoryo beri qaanaya marka waxaan ku qasbanaa ayagana inay qoryo qaataan ninka qori wato inaan la heshiinin aan leenahay marka waxaan diyaar u nahay kii aan qori wadan ee wadda rabo nabadda wax u taraya oo nabadda baritaaraya inaan la heshiino kan qoriga watana inaan la heshiino labadaba inaan la heshiinaan diyaar u nahay inaad aragtay ma garanayo heshiiskuna wuxuu leeyahay laba face face oo hore oo midka hadda aan fulinay ah iyo face aan ugu gahaatinayno walaalaha kale ee maqan waxaan diyaar u nahay iyadana inaan maamulka kasoo qaybgelno wada hadalna la galno waa tahay sidii laguu doortay maamulka lagugu doortay cadaadaad ku sugnayd iminka xamar baad igala hadlaysaa dad badanna waxay isweydiinayaan uun dee magaaladii caasimadda maamulkaaga u ahayd in ahlu sunna ay haysto oo adigana kaa soo horjeeda marka maxay kula tahay maxaad ku qancinaysaa ahlu sunnada ku sugan magaalada dhuusamareeb walaal ciidamada ahlu sunna ee magaalada dhuusamareeb jooga iyo deegaanada lamidka ahba runtii xiriiro iyo wadahadallo noo socda waa jiraan waxaana ku qancinayaa inay maamulka kasoo nimoodaan inay maamulka ka qayb qaataan inaan diyaar u nahay wax kasta oo suurtagal ah oo ay maamulka uga soo mid noqonayaan ugana soo qayb qaadanayaan inaan diyaar ula nahay dabcan anagu mar jeclin mana rabno haddaan duruufta nagu qasbin inaan maaragtay xoog adeegsano ma rabno waxaan rabnaa wixii khilaaf ahoo jira wixii maaragtay ra'yi kala duwanaansho ahoo jira inaan ku xalino wada hadal iyo wada xajood inaan ku xalino ayaan diyaar u nahay taasaanan u taagan nahay waana rajaynaynaa walaalaha annaga inay mar walba baaqyada nabadeed iyo dadaalada nabadeed aan wadno inay adjiibi doonaan aqbalina doonaan waa rajaynaynaa waxaad tiri haddii aanay duruuftu nagu qasbin marka waxay ka dhigan tahay haddii gacan haatiska aad doonaysid ama aad u haatinaysid hadday diidaan in meesha aanay ka marnayn inaad xoog isticmaali doontid wallaahi horta waxaa xaqiiqo ah maamulka dowladnimo mar walba nabaduu raadinayaa wanaaguu raadinayaa laakiin marna waxaan la aqbali doonin oo dowladnimadu aysan marnaba ogolayn ciidan ka madax banaan iyo awood ciidan ka madax banaan ciidanka sharciga ah ee dowladnimada ah ka madax banaan marna wax la aqbali kara ma aha aas marna nidaam dowladeed oo marna aqbali haba yaraatee ma jiro marka taas waxaan isleeyahay waa shay iska maaragtay badiihi ah ama shay iska cad waaye laakiin annagu runtii mar walba waxaan diyaar u nahay wadahadal iyo gacaajisaan diyaar una oo kasokow dhuusamareeb waxaa kaloo jira in degmada cabudwaaq oo dee maamulkaagana hoos timaada in ciidamo kaloo iyaguna ay joogaan ahlusunna ay isku xidhan yihiin ama ahlu sunno ah oo aan maamulkaaga ogolayn iyadana waxaa la leeyahay waa caqabad ka hortaagan walaal maga degmada cabudwaaq iyo deegaanada waqooyiga galguduudeed waa deegaano hoos yaala maamulka gelmud mana maaragtay deegaano ahlu sunno ka shaqaysa ma aha ama ahlu sunno hoosyimadana ma aha dadka deegaanadaasna waa dad ku xiran maaragtay hoos la yimaada boqol kiiba boqol maamulka gelmud hoos yimaado waayo waa tahay marka iyaga laakiin waxaa la leeyahay waxaa haysta maleeshii adiga aan ku taabacsanayn oo dabcan aan ku qanacsanayn qaabkaad wax u xushay iyo maamulkaba aduu wado kolley marna marna ismad yihiin dadka deegaankaasi maamulka galmudug ayaa hadda saluugka qabaan ama dhaliilka qabaan marna ismad yihiin maamulkana waxay ka qaateen saami ay ku qanacsan yihiin ayaan isleeyahay waadna wareysan kartaa dadka maaragtay hogaanka u ah deegaanadaas waa wareysan kartaa maamulkan ayay runtii wax ka dhisteen maamulkan ayay oo horshiigsan yihiin maamulkan ayay ku qanacsan yihiin wax alla wix habasho oo jirto waxaan aaminsanaha meesha ka saaran waa tahay dad badan waxay hadal hayaan ciidamada etoobiya ee ku sugan gobollada dhexe khaasatan dhuusamareeb iyo dhulkaas inay isku xiran yihiin ciidamadan haysta ama maleeshiyadan haysata dhuusamareeb ee ahlusunna marka adigu marna ma kala hadashay ciidamada etoobiya arrintan ku saabsan idinkiyo dhuusamareeb waxa idin dhex yaala dabcan ciidamada etoobiya jooga galmudug waa ciidamo magaca amasom ku jooga amasom iyo annaga iyo ciidamada etoobiya guud ahaana runtii xiriir iyo wada shaqeyn ayaa noo noo dhaxaysa arrimaha ahlu sunnana waxaan aaminsanahay inaan isku aragti ka nahay xalkooda iyo isla meeldhigidoodana maaragtay waa gacanta ayaan ku haynaa waan rajeynayaa goordhow inay arrintaasi ay iska dhammaan doonto waa rajeynaya laakiin markii lagu dooranayay dad badan waxay hadal hayeen in mucaaradada dhinacaasi dhuusamareeb ka imanaysa aanay etoobiyaanku ka maqnayn oo ilu ku lahaayeen anigu ma aaminsani arrintaas inay jirto ma aaminsani ciidamada etoobiya ee halkaa jooga waa ciidamo magaca amusan ku shaqeeya waana ciidamo maamulka dowladeed mid dhexe iyo mid federaal ahba inay la shaqeeyaan diyaar u ah waa tahay dhinaca puntland haddaan wax kaa weydiye cabdikariin waxaa jirtay xiisad maamulkaaga iyo maamulka puntland bay idiin dhexaysay oo ku aadanayd dhismihii iyo magacaabistaadiiba halkey ku dambeysay xiisadaasi ma qabowday mise weli way taagan tahay kolley annaga dhankeenna markii maamulka naga ugu dhismayba waxaan runtii ku dhaqaaqnay annagoo niyo wanaag muujinayno inaan tenshinkaas isaga ah aan kafiifino oo meesha ka saarno waxaana runtii aan isbedel degdeg ah ku sameynay maaragtay constitutionkanaga ayaan isbedel degdega ku sameynay annagoo runtii jihadanada waqooyi ku cadeynay in maamul goboleedka puntland naga jirto haddana runtii annaga iyo maamulka puntland waxaa noo socda xiriido iyo maaragtay wadahadal ayaa noo socda waana rajeynaya waxa yarkoo harsan inay meesha ka bixi doonaan oo aan wada wadahadal iyo isfahm iyo iskaashi aan ku dhamayn doonaan aad iyo aad u rajeynaya maamulka puntland iyo maamulka adigu cabdiweli shaksiyan ma isla hadasheen oo arrintan ma ka wada hadasheen
dad noo dhexeeyo xiriiro noo kala sameeyey waa jiraan laakiin xiriiri toosmaana wada hadlin waxaan rajeynayaa xilli aan fogeyn inaan ama is arki doono ama xiriiri doono insha allah maxaa ku jabnaa ama maxaa ku jabanba inaad cabdiweli si toosa ula xiriirto intii dad idin xiriirin lahaa maxaa ku jaban inaad aduu si toosa ugu wacdid kolley duruuf duruufaha jira ayaa mararka qaar xadidayay laakiin hadda dhib weyn inuu jira ma filayo oo anagayga ayaga noo dhexeeya inuu jira ma filayo waa tahay warar baa i soo gaaraya ku saabsan dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug oo waxaa la leeyahay xiisad baa ka taagan dadka deegaankaa wada degan oo dad reemiyi ah oo labada maamul ku kala abtirsada oo waxaa la leeyahay dagaalaa dhacay oo xitaa dhimashaa meesha ka dhacday maxaad arrintaasi nagaga biirin kartaa walaal waa dareemi kartaa dadka reemiyiga mar walba isku dhacyo iyo maaragtay dagaalo ama dhinaca xoolaha ah ama dhinaca daaqa ah ama dhinaca biyaha ah markasta way ka dhacaan runtii waxaan ugu baaqi lahaa labada dhinacba waa dad walaalo ah waa dad deris ah in wixii dhib ahoo jiraahi waanwaan iyo wadahadaba lagu dhameeyo maamulada kala duwan gobolka midigna inay arrintaas ayada ah ay ka xiriireen shaqana ka qabteen baan aad iyo aad u rajeynayaa sidoo kale ganacsatada iyo waxgaradka kala duwan oo dhan ayadana sidoo kale arrintaas ayada ah xiriiro iyo iyo howlo badan ayaa ka socda marka waa rajeynayaa dhacdooyinkaas soo laalaabta mar kasta inay meesha ka bixi doonaan aada iyo aad u rajeynaya mana aha arrin ay hadda siyaasado waaweyn ay ka dambeeyaan waa wax reemihii iyo maaragtay ribaadiyo mar walba daad iyo xoolo ku diriraahay waa tahay iyo sriiriixiyaas inay tahaan rajeynaya ugu dambeyntii bal magaalada muqdisho aad ku sugan tahay madaxweynaha soomaaliya ee dowladda federaalka aad isku dhow dihiin saaxiibo gaara tihiin maamulkaagana dhismihiisii gacan weyn ka geystay muqdisho waxaa xiisad siyaasadeed baa ka jirta mooshin baa laga geeyey madaxweynaha ka dhana bal sideed u aragtaa mooshinkaasi madaxweynaha ee guddoonka loo gudbiyey kulle waxaan isleeyahay soomaaliya hadda sanad ayaa ka haray maamulkan hadda jira sanadkaasna waa sanadkii laba kun iyo lix iyo tobanka wadanka dhinacuu u dhaqaaqi lahaa la asteyn lahaa oo salka loo dhigi lahaa inkastoo baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh runtii ayagu howlahoodii iyo shaqooyinkooda ay u madax banaan yihiin laakiin waxaan isleeyahay inaysan markaan kuma habbooneyn in jahwareer siyaasadeed iyo wax qas dalka gelin kara keeni kara in dib u dhac uu nagu yimaado oo xagga maaragtay geedi socodka siyaasadeed inay dhacaan ma habboonayna isleeyahay waxaan isleeyahay baarlamaanka soomaaliyeed iyo hay-adaha soomaaliyeed institutionada soomaaliyeed inay awoodi karaan arrintaas inay xaliyaan maareeyaan waa tahay maaragtay wax dalka aan qalalaasyo qasgelinaynin siyaasadeed iyo dib dhac ku keenaynin inay ku guuleysan karaan baan aada iyo aada u rajeynayaa waa tahay gudoomiyaha baarlamaankana waxaan qiyaasayaa inuu dadaallo badan oon arrintaas ku saabsan inuu wado waan rajeynaya inuu ku guuleysan doono waa tahay siyaasiyiinta soomaaliya markay noqoto waxaa tahay shaksiga ugu dhow madaxweyne xasan sheekh kolley waad wada hadashaan xiriir fiican baad leedihiin dadku waxay yidhaahdaan isku tiim weeye isku koox siday arrintan mooshinkan ka dhanka ah shaksiyan u saamaysay maxay kula tahay adiga wallahi waxaan isleeyahay maamul goboleedyada kale iyo siyaasiyiinta kale ee soomaaliya sida ay kolley un u arkaan iyo sida ay u saameysay ama saameynta guud ay bulshada ku leedahay unbay ugu leedahay maahana haddii wax kaloo ka duwan iima ay laha waa sax madaxweynaha saaxiibo waan nahay laakiin dee hadda aniga dowladda dhexaana kama tirsina minderka ma ihi nin waxaana ay madax ka ah maamul maamul goboleedyada kale ka mid ah marka saameynta ay maamul goboleedyada kale ku leedahay unbay ugu leedahay maahana haddii wax kaloo ka duwan iima ay madaxweynaha dhinaciisa markay noqoto maadaama aad saaxiibo tihiin ood sheekaysataan maxaad saameynood ka dareentay oo mooshinkan laga keenay uu isaga maxaa saameynoo isaga dhinaciisa ku yeeshay kula tahay
kulley waxaan intaan arkay baadnoo badno san anu imid magac magac badno intaan arkay laakiin intaan ka arkay nin howlihiisa shaqo caadi u wato oo wax barobaleem aho hadda weyno aan ka dareynay isi jirno ila ekaa laakiin dee anigu hadda saad malaynaysa waxaa laga yaabaa inaysan ba ahayn shaqadiisa caadiga wataana anigu waa tahay markay noqoto dhinaca siyaasadda iyo fiishanka ama aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka kolley adig iyo madaxweynuhu isku tiim baa tihiin oo markay noqoto maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa la sheegaa inay iyaguna isgarabsadaan adig iyo madaxweynaha iyo koonfur galbeedna waxaa la yidhaha tiimkan dhinac bay wadaan maxaad dhinaciina aada isleedihiin fiishankaad haysaan ama aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka maxay adiga kula tahay dhinacaaga marka wala walaal horta dhowr jeerna waa waa warkaas waa ku celcelisay waxaan kugu waafaqsanayn inaan kala garabanahay oo maamul goboleedyadana qaarna ay garab yihiin qaarna ay garab yihiin kuguma waafaqsanin annaga oo dhan dad danaha soomaaliyeed iyo ujeedooyinka soomaaliyeed runtii meel ka wada arka ayaan nahay mararka qaar waa dhici kartaa kala duwanaasho laakiin dad kala garbo ahoo kala nuucyo ah oo kala wax kala jiidanaya ma ahin waxaan isleeyahay kulamada soo socda oo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa si fiican loo asteyn doonaa waddanka iyo directionka uu qaadan doono xilliga soo socdo sidaas si lamid ah kulmada baarlamaanka iyo xukuumadda waxaasoo dhan ayaa asteyn doona laakiin hadda aragti hadda saas iyo saas waay aan kuleeyahay oo hadda la wada qaatay ma jirto wadatashi ilaa iyo sanadka inta ka dhiman in la wada yeesho oo hay-adaha kala duwan ee dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay yeeshaan loogu talagalay ayaa jira wadatashiga ayaana socda wadatashigaasana ugu dambeyn ay ku dhammaan doontaa halka laba kun iyo lix iyo tobanka loo dhaqaaqi doono la aadi doono waa tahay mudane cabdikariin aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga in badan baan ku salaamaya madaxweyne insha allah waa mahadsantaha asalamu calaykum baba